Guddoomiyaha Hay'adda Maaraynta Musiibooyinka Qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa xarunta dhexe ee Sodma kulan kula qaatay safiirka dowladda Qatar u jooga Soomaaliya, Dictor Cabdullaahi. Kulankan ayaa looga hadlay waxyaabaha ka fulay mashaariicda ay dowladda Qatar hay'adda u ballan qaaday sida helista gaadiidka gurmadka degdega ah, diyaarinta goobaha biyo kaydinta, qodista ceelbiyoodyo, iyo in gargaar la gaarsiiyo barakacayaasha dib u dejinta loogu sameeyay goobihii ay ka yimaadeen. Kaaliyaha Guddoomiyaha Hay'adda Maaraynta Musiibooyinka Qaranka, Dictor Cabdiraxmaan Waxiid ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan.
maanta oo ay taariikhdu tahay labada bisha lixaad waxaa xafiiska hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed nagu soo booqday safiirka dowladda aan walaalaha nahay ee qatar doctor cabdalla bin saalim nuceymi runtii waxaa ku soo dhoweeyey xarunta hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka guddoomiyaha hay-adda maaraynta sayid maxamuud macalin cabdulaahi hadafka imaatinka amba booqashadu waxay ahayd amba ay ku qotontay in mashaariicdii hore ee aan dowladda qatar u gudbinay walaalaha aan nahay wixii ka fulay in la isla fiiriyo oo la muraajaceeyo wixii ka fulay iyo mashaariicdii hore laftigeeda intii ka dhinneed oo in la isla garto oo wakhtiga ay fulayaan la isla fiiriyo ayay ahayd waxaa kaloo oo mataqaana safiirku oo maanta noo sheegay oo aan nagu wargeliyey in ay jiraan mashaariic cusub oo hor leh oo hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ay la fuli doonto dowladda qatar khaasatan mu'asasaadkeeda halkan jooga ay la fuli doonaan marka intaas ayuu ku qotomay booqashada runtii waxay ahaaday bishaaro ama muhiimay u ahayd booqasho muhiima ayay ahayd oo looga hadlo mashaariicdii hore wixii ka fulay iyo wixii aan ka fulin oo dhiman oo ay tahay in la fuliyo iyo mashaariicda cusub oo safiirku uu nagu wargeliyey mataqaana oo dhowaan ay hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo ay isla bilaabi doonaan safiirka ayaa la filayaa in uu hay-adda kala shaqeeyo mashaariicyo cusub oo hor leh kuwaas oo ay ka mid yihiin u adkaysiga aafooyinka soo kabashada iyo xalalka waaraa